wararka ka imanaya gobolka sanaad dhinaciisa bari ayaa sheegaya in saaka uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kuwa somalilan meel u dhow degmada dhahar dagaalkaasi oo la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada somalilan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ee adkeeyey ammaanka deegaana ka tirsan gobolkaasi sanaad dhinaciisa bari oo muran uu kala dhexeeyo maamulka puntland halkaasi oo ay ka bilaabantay diiwaangelinta doorashada somalilan ee labada kun iyo toddoba-iyo tobanka waryahayaga faadme yaasin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso dagaalkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka waaberigii waxa uu ka bilowday deegaanka boodacad oo afartan kilomitir u jirta degmada dhahar kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo kuwa somalilan oo deegaankaas ka waday diiwaangelinta dadweynaha ee la damacsan yahay inay ka codeeyaan gobolka sanaag waxaana lagu soo waramayaa in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen hubka culus taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska puntland cornel jaamac saxardiid oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada puntland laga dilay hal askari askari kalena laga dhaawacay isla markaasna ciidamada somalilan ay ka dileen shan askari waxaan ku talinaha meel la yahdo boodacad dagaal badana maahay hadduu bilow yahay basaas baa laysku waaweyne wax gacani ma dhicin annaga khasaare ayagu nina waa naga katilna waa daan war ku hayno sameyda ergaalo deegan dhaawacna way qaateen ma garatay taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska puntland ayaa sidoo kale sheegay in fariisimada ciidamada puntland iyo kuwa somalilan ay aada isugu dhow yihiin balse iminka aysan jirin wax bad ah oo socota dagaalkuna uu yahay bilow dagaalka labadeeda gobola kala fulaan dagaalka waa bilow waa bilow waa bilow natiisa dhaqaal loo gaaraya laga dhaawacmay dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska puntland ayaa v o a u xaqiijiyey in xildhibaan ka tirsan maamulka puntland uu gacanta u galay ciidamada somalilan xilli uu sheegay inuu safar u ahaa degmada dhahar balse uu soo maray waddo ay fadhiyaan ciidamada somalilan daai nin xildhibaan wato annaga aan maaragtay naga tegin ee dhinacaa dhahreed xiriirna nala soo samayn baa u dhalibaar ma garan fikrada u wato ma garan karo waxay la socday kulli rishwad baa la socday waxaan warka ku hayaa in markuu soo galay ciidankaa uu kala wareegay gaarigu la dhacay si wax u gaareen ma naqaano maxamed saarax baa la yidhahdaa guud ahaanba deegaamada puntland ayaa waxaa laga dareemayaa saameynta colaada ka soo cusboonaatay deegaamada sanaag bari waxaana socda abaabul ciidan urursi oo maamulka puntland uu ku doonayo inuu kaga hortago ciidamada somalilan ee gudaha u soo galay deegaamo ka tirsan gobolka sanaag bari wasiirka arrimaha gudaha puntland axmed cilmi garaash iyo ciidamo uu horkacayo ayaa goor dhoweyd lagu soo waramayaa inay gaareen deegaanka booda cad oo afartan kilomitir u jirta degmada dhahar ee ah halka ay isku horfadhiyaan ciidamada puntland iyo kuwa somalilan faadime yaasiin jaamac v o a
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee voice of america dhinaca kalena wasiirka gaashaandhiga ee somalilan axmed xaaji cali cadami oo isna ku sugan gobolka ayaa ka hadlay dagaalkan wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu u waramay
dagaalkaas wuxuu dhacay wati waktiiska waa berigii ku dhow maanta maantadan ah waktigaasuu dhacay dabadeedna indoorana waa waa soconayey waktiga ilaa maaragtay tobankii koob iyo tobankii ay ahaydna waxa la yidhi waa waa waa joogsaday waayo wasiir waa halkee halka uu ka dhacay dagaalku goobteebuu ka dhacay waa la yidhaha boodacad baa la yidhaha boodacadle dabadeedna waana aaga udhexay waa waxay soddon kilomitir ku jirtaa dhahar magaalo madaxda dhahar oo dhinaca galbeedkay ka xigtaa iyadu halkaasaana markaa ciidanku ku sugnaa waa ka soo fogaadeen waxa la yidhi mar hadday doorasha socmar haddii diiwaangelin socoto yaan la qalin daarin oo diiwaangelintu sideeda ha u socoto yaan ciidamadan markaa kale oo ka tegay hargeysa iyo galbeed meesha tegin wixii markaa nidaamka iyo kala ilaalintaana waxaa ku filan ciidamada beriga jooga saasaa markaa halkaa u joogeen waxay u sugayeen wixii dhaqdhaqaaqa unba halkaa kala socdeen waayo wasiir markaa maxaa dhacay suu ku bilaabmay dagaalku wuxuu ku bilaabmay dagaalka iyagoo halkoodii jooga baa lagu soo qaaday ciidan markaa dabaan ku soo talagalay dagaal ba u yimid waktigaa ay halkii joogeen iyaguna dabcan way isdifaaceen dagaalkiin muddaha buu socday waa la waa waa waa laga gacan sareeyey ciidanka isaga wax soo daandaansadoo meesha yimid waaye waay waayo waayo wasiir marka waa ayo cidda dagaalka soo qaaday ad sheegaysa ee laga gacan sarreeyey ciidamada puntland baa soo qaaday waa hagaagi een khasaare intee leeg baa ka dhashay een dagaalka waxaa tilmaantay inuu saaka subaxi bilaabmay ilaa iyo barqadiina uu socday khasaaraha waxa weeye khasaaraha meeshaa ka dhacay waxaa ugu weyn masala niman maxaabiista waa la qabtay oo tiradoodu ilaa lix barna sideed labadaaba la yidhi dabadeedna intaas waa ka dhacday baabuur waa la gubay laba baabuur oo kalena oo iskarogayaalana waa laga qabsaday intaasaa dhaawacna waa jiraa dhaawacna waa jiraa marka dhibashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraa mar haddii dagaal intaa leeg la qaaday dhinaca somalilandna shirka uun nin nin dhalinyaro ah oo isaguna ciidanka ahaa baa ninkaasaa isaguna shahiiday oo dhintay kajwaatiganaswintaa waa hagaag wasiir wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in mas-uul baarlamaanka ka tirsan ama xildhibaan baarlamaanka ka tirsan puntland uu ku jiro maxaabiista wararkaasi ma jiraan waa jiraa waa jiraa ninkaasuna waa laga eesayay dabadeedna qolyihii reer nahareeskii baa noo sheegay wuxuu iska dhigaya nin dhexdhexaadinaya dadka labada dhinacba dabadeedna hawshii isagu markaa dhinacbu dhinac buu daacad u ahaa markii dambe uu hawsha gudaha soo galayna sidii naloo soo sheegay oo dee aanu markaa warka ku helay wuu caddaystay hawshiisii in buu markaa si gaara meeshii uu ka yimid oo ka tirsanaa oo xildhibaanka ka ahaa buu xubin firfircoon ka ahayo wardoonka iyo waxaasuu markaa isagu isu diray ama loo dirayba ninkaasu isagoo sidaas dadkaa la qabtay buu ku jiraa dadkaa la isdhaafinayo oo xaggii meesh meeshii habooneyd la geynayo oo la geyn jiray dadka markaa lagu qabto dagaalada unba buu buu ku nasiibkeeda ka qaadanaya waaga gabagabada haddii aan ku weydiiyo wasiir n hadda xaalku waa sidee n ma degan tahay se diiwaangelintii ay somaliland ka bilowday n codbixiyaashu ma socotaa mise dagaalkaa saameeye way istaagtay dagaalkii waa waktina oo timetable leh la joojin maayo wuu socdaa waa la bilaabay meelihii oo dhan waa ka socotaa hadda waan soo maray xaggii banameed waan soo marray xaggii ceelbu waan soo marray xaggii hagaabtimo way ka so way way ka socotaa laakiin xadar baa jira taxadir taxadir baa jira oo dhegtaa dadka taagano ma la soo kala celin mase sidaasaa lagu kala faataxaysanayaa baa la leeyahay puntland waxay idinku eedeynaysaa inaad idinku n aad soo xadgudubteen oo deegaano iyagoo maamulkooda ka tirsan aad diiwaangelinta ka bilowdeen arrinkaasi ma jira maya maya maya laba saddex jeer waxaan ugu celinayaa xogegaal baan ahay aaggaan joogaa mas-uul baan ahay waxaan ku kalifayaa inaan been sheego ma jirto waa waa iska muuqataa qofka mutacadiga ah oo habeenkii soo dhu soo dhuumaalaysa waa berigana qarxiya oo inuu yidhaahdo oo ku daro mise la yidhahdo anaa halkayga loogu yimi dhulka waa la kala leeyahay xuduud buu leeyahay haddaad markaa dhulka matalan maabka aragto wadacad halku halkaan kuu sheegayaa waa dhug waa darafyana u sokeeya oo degmada degmada dhaxareeda doorashooyinkoonay laga qayb galay waa liiskay ku jirtaa wax hadda meel laga sheegi karo waa meesha ciidanku ku sugnaano waa halkaa somaliland meesha loogu yimina waa halkaa marka anaga qofku isaga alcaaqil yafum isagaa garan kara cidda tacadaysay iyo cidda lagu tacadeeyeyba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee somalilan axmed xaaji cali cadami wuxuu u warramayay waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac